gudoomiyaha degmada gadajiro ee gobolka hiiraan ayaa amar ka soo saaray jarista dhirta hadalkan ayuuna gudoomiyaha ka sheegay kulan uu la qaatay dadka deegaanka qabooley ee hoostaga degmada gadajira gudoomiyaha degmada gadajiro ee gobolka hiiraan zikriye cabdi faarax ayaa sheegay in markaasi ciddii lagu arko iyada oo jaraysa dhirta sharciga la horgeyn doono islamarkaana tallaabo laga qaadi doono kulankeennu wuxuu daaranaa in laga ballamo in laga eh, sidii looga hortegi lahaa inaysan soo noqon caqabadahaas noocaas ah iyo inaan deegaankan aan dhir dambe laga jarin eh, dhuxul dambe laga samaynin qori dambe oo qalan laga qaadanin mid qoyanna aan la taabanin bulshada deegaanka iyo maamulku waxay ka ballameentaa waxaan rajaynayaa in ballantaas la ballamay eh, maamulka deegaanka iyo bulshada deegaanka iyo midka degmada iyo laamaha amniguba ay ku ballameen inay dhaqan geli doonto inay hirgeli doonto dhirta ayaa faa'iido u leh dadka iyo deegaanka waxaana si weyn markaasi uga baahi qaba in la ilaaliyo dadka iyo duunyada